فارس عاف القعود منعما ورأى الجهاد حياته فتقدما رفض الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما يمضي لسان الحالم مسدد بالعزم ينطق في الورى مترنما إن ضج سبع من أراضي أمتي سارت له روحي وجادت بالدماء يا فارس عاف القعود منعما نعما الجهاد حياته فتقدما رفض الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما ما غرني إن قال منهم قائل إن المجاهد في البرية أجرما سأظل يا قومي أتوب لمقصدي حتى أنال به الشهادة مسلما جيش من الرحمن بورك خطوه منه الصليب قد انثنى واستسلما
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal warka duhurnimo waxaan idinkugu bedelnay barnaamij gaar ah oo aan idinkugu soo gudbinayno weeraro culus oo xalay ka dhacay magaalada muqdisho kuwaasoo khasaare badan loogu geystay dowladda federaalka waxaana igala qaybgelaya qaar ka mid ah wariyaasha warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan فارس الأمجاد فازأر عزة لتري الأعادي منك ما لن يحتمى هيا فسر بالسيف تشهر حده
يهوي على هام الصليب محطما يا فارسا عاف القعود منعما ورأى الجهاد حياته فتقدما رفض الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما
intiinii nala socotay warka subax ee saaka iyo dagaalo culus oo lagu burburiyey xeryo iyo saldhigyo ayaa xalay ka dhacay magaalada muqdisho iyo duleedkeeda waxaana weeraradaasi kasoo baxaya faahfaahino dheeraad ah ugu horeyn waxaan kusoo dhaweynayaa wariye salmaan axmed haye salmaan maxaa ka cusub weeraradii xalay ee ka dhacay muqdisho iyo duleedkeeda aad baad umahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi bayaan ka soo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana uu baahiyey maktabka warfaafinta ee mujaahidiinta ayaa waxaa looga hadlay weerarkii cagmarinta ahaa ee saqdii dhexe ee xalay ka dhacay magaalada caasimada ee muqdisho ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaabna ay ku burburiyeen mid ka mid a saldhigyadii degmooyinka gobolka banaadir war-saxaafadeedkan oo uu ku saxiixan yahay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa hordhiciisa lagu sheegay in ciidamada mujaahidiinta ay xalay saqdii dhexe weerar cagmarina ku qaadeen saldhigga ciidanka dowladda federaalk ay ku leeyihiin degmada kaxda ee magaalada muqdisho weerarka oo dhacay saacaddu markii ay ahayd kowda iyo kontonka saq dhexe ayaa ku bilowday camaliyad istishaadiye ah oo lala beegsaday saldhigga kadibna waxaa xigay in ciidanka mujaahidiinta ay dhowr jiha ka weeraraan ee ciidankii halkaas ee ku sugnaa dagaal kooban oo muddo socday kadibna ciidanka mujaahidiinta waxaa u suurta gashay baa lagu yiri bayaanka allah fadligiis inay jebiyaan murtadiinta si buuxdana ula wareegaan ee gacanku-haynta ee saldhigga degmada ciidamada mujaahidiinta waxay sidoo kale weerareen fariisimiyaasha ciidanka dowladda federaalk ee deegaanada arbacow buurta cali janaale iyo jasiira waxay sidoo kale kamiin u dhigeen ciidan ee kasoo gurmaday dhanka degmada rerkeley oo doonayay inay usoo gurmadaan ciidanka kusugan degmada kaxda ee dagaalka culus uu xalay qabsaday weeraro kale oo barbar socday weerarka lagu ekeeyey saldhigga degmada kaxda ayay mujaahidiintu la beegsadeen xeryo ciidan oo cadowgu ku leeyahay degmooyinka wadajir iyo wardhiigley gaar ahaan agagaarka xerada xalana iyo madaxtooyada looga arrimiyo kooxda riddada ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka uu baahiyey maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kana soo baxay ee taliska ciidanka mujaahidiinta waxaa jira khasaare xoogan oo cadowga kasoo gaaray weerarka cagmarinta ee xalay lagula beegsaday saldhigga degmada kaxda halkaas oo lagu dilay askar fara badan laguna dhaawacay ee qaar kale sidoo kalena maxaabiis ayaa gacanta lagu dhigay sida bayaanka lagu sheegay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu xaqiijiyey in weerarkii cagmarinta ahaa ee xalay ka dhacay magaalada muqdisho lagu dilay sagaal iyo toban askari oo lix iyo toban ka mida ay yihiin ciidanka boliis militario kuwaas oo qaabilsan amniga magaalada caasimada ee muqdisho halka saddex kalena ay ka tirsanaayeen ciidanka loogu yeero haramcad dhaawaca soo gaaray ciidanka dowladda federaalk waa toddoba toban askari oo toddoba ka mid ay yihiin ciidanka boliis militario tobanka soo hartayna ee waxay ka tirsanaayeen ciidanka haramcad sida lagu sheegay ee war ka soo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhaawacyada waxaa ku jira ee cabdisamed laba sarkaal oo mid ka mid a uu yahay taliyaha saldhigga degmada kaxda ninkaas oo lagu magacaabo qalin leh halka kan kalena uu yahay taliya horin ka tirsan ee ciidanka boliis militario laguna magacaabo khayre labaatan askari nolol iyo geeri ayaa lagu laayahay sida taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee uu sheegayo taasoo ka dhigan in qayb ka mid a askarta ee lagu weeraray xalay degmada kaxda iyagoo nool ay gacanta ku dhigeen ee ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee gubashada gaadiidka waa saddex oo mid ka mid a uu yahay gawaaridii gurmadka ahaa ee kasoo baxay dhanka degmada dharkeelley qarax xoogan ayaana lagu burburiyey waxaana lahaa taliyaha qaybta galbeed ee gobolka banaadir oo lagu magacaabo mooshin cabdisamed ee sida lagu sheegay war-saxaafadeedkan ee kasoo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuna saxiixan yahay taliska ciidanka mujaahidiinta waxay mujaahidiinta weerarkii ee xalay lagu qaaday degmada kaxda ee magaalada muqdisho kusoo furteen maxaabiis muslimiin ah oo ku xirnaa saldhigga degmada kaxda kuwaasoo dulmi iyo xaqdara lagu haystay markii howlgalku soo idlaadayna mujaahidiintu waxay burburiyeen saldhiggii degmada waxaana halkaas ku gubtay dhammaan gaadiidkii ciidan ee saldhigga yaalay waxaa jiri kara in faahfaahino intan ka badan ay soo baxaan maadaama weerarku uu ahaa weerar aada u culus oo muqdisho in badan oo ka mid a ee laga maqlayay sidoo kalena uu ahaa weerar ballaaran oo meelo kala duwan ee ka dhacay oo magaalada muqdisho iyo dowladyadeeda ka mid ah sidaas darteed taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu ballan qaaday in hadba wixii kusoo kordha khasaaraha gaaray ee ciidanka dowladda federaalka uu usoo gudbin doono dadka muslimiinta ah idaacadda islaamiga alfurqaanna waxay dhankeeda insha allah soo gudbin doontaa hadba wixii xogay macluumaad ah ee kusoo kordha weerarkii cagmarinta ahaa ee magaalada muqdisho xalay ay martigelisay aadna maanta looga hadalhayo baraha internetka iyo xitaa reer muqdisho oo isla dhex maraya xoogga uu lahaa weerarkii ay xalay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen degmada kaxda ee magaalada caasimada ee muqdisho سأظل يا قومي أتوب لمقصدي حتى أنال به الشهادة مسلما جيش من الرحمن بورك خطوه منه الصليب قد انثنى واستسلما ساروا يدكون الصعاد بعزمهم يشيطون النصر يخفق في السماء سارت كتائبهم وفي خطواتنا نصر يجلجل في الفضاء تحتما
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka gaarka ah waynu ku eegayno xalay iyo weerarkii cuslaa ee ka dhacay magaalada muqdisho iyo duleedkeeda baraha bulshada aad ayaa looga hadalhayaa weerarkan waxaan arrintan ku howlanaa qaybta warqabadka ee idaacadda gaar ahaan maxamed cali maxamed soo dhowow aad baad u mahadsantahay cabdisamed ka hor inta aanan gelin hadalhaynta baraha bulshada ee weerarkii xalay lagu qaaday saldhigga degmada kaxda ee magaalada muqdisho ee waxaa warar soo baxaya ay sheegayaan in dowladda federaalka ay xabsiga dhigtay ee wariyayaal isku dayay inay muuqaalo iyo warbixino kasoo tabiyaan ee saldhiggii la burburiyey ee ku yaala degmada kaxda ee lagu laayay askarta dowladda federaalka wariyayaashan oo laba gaarayay ayay dowladda federaalka qabatay waxa ayna ku xirtay degmada kaxda kuwaasoo isku dayayay inay muuqaalo kasoo duubaan bal sida ay xalay wax uga dhaceen saldhigga degmada kaxda ee magaalada muqdisho ma ahan tan wax ku cusub degmada kaxda oo horaan weerar ka dhacay isla degmadan ayay dowladda federaalka waxa ay xirtay wariyayaal goobta yimid si ay u tabiyaan khasaaraha baaxadda leh ee dowladda federaalka gaaray dhanka kale hadalhayn aada u xoogan ayaa baraha bulshada maanta ka jirtay ee waxaana soo gudbin doonaa qaar ka mid a aaraahdu ay dadka ka dhiibteen weerarka qof ay ugu qoran tahay axmed yare waxa uu leeyahay dowladdu waxa ay ku mashquushay baadiyaha al-shabaabku joogaan oo ah dhul iska ballaaran caasimadiina al-shabaab ayaa ka shaqaysanaya runtii waa la yaab waxa ka socda muqdisho maalmahan shabaabkii iyo ciidankii dowladda maba kala garanaysid heerkaas ayay al-shabaab maanta ka joogaan muqdisho muumin waxa uu leeyahay runtii waxaan la yaabay ammaanka muqdisho siday ugu fashilantay xukuumadda xamse tusaalaha iigu qosolka badan waxa uu yahay waxaan maqlay guddoomiyaha degmada kaxda maba jiifta degmada maqribkii markii la gaaro waxa uu ku hoydaa degmo kale oo uu u martiyaa meel guddoomiyaheedii uu ka dhuumanaya habeenkii yaan ciidanka iyo saraakiisha lagu sirin ayaan leeyahay meeshaan been ayaa ka socota eh garyaqaan nin la yidhaahdo oo ka tirsan dowladda federaalka isna waxa uu leeyahay xalay wixii degmada kaxda ka dhacay haddaan faahfaahin idinka siiyo al-shabaab weerar isqarxin ku bilowday ayay ku qaadeen saldhigga kaxda waxaana ku dhintay askar badan qaar kalena ilaa iyo hadda nolol iyo geeri laguma hayo wararka qaarna waxa ay sheegayaan in askar la afduubtay saldhiggii iyo gaadiidkii booliiska ee dhex yeelayna waa la burburiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ah qofka ugu sarreeya ee mas-uulka ka ah amniga waxaa ceeb ku ah in caasimadii gudaheeda weerar noocaas oo kale ah uu ka dhaco weliba askartii amniga loo xilsaaray nolosha lagu kaxaysto waa wax aada u niyad jabinaya dadkii rajada ka lahaa amniga caasimadda madaxweyne ceelbuur intaan la gaarin amnigii caasimadda ayaa faraha ka baxay intii la hayay haddiiba laysku haysto inta maqan waxba sheegi maysa raadinteeda ayuu jiri ninkaas ciise cusmaan waxa uu leeyahay caawa waan yaabnay waxaan joogaa xaafadda nasteexo oo ka fog kaxda jugta qaraxa waxaaba iiga daran baasuukaha sida roobka ah u da-ayo walle waa yaab ayuu yidhi nafiise cali haweeney lagu magacaabo waxa ay leedahay shaqaalaha rayidka ee dowladda ayaan ka tirsanahay mar kasta oo ay madaxdu noo sheegaan war naga farxiyo al-shabaab ayaa niyadda naga dilayo midda kale al-shabaab waxaa la dhahay waa la fogeeyey maxay yihiin ciidankan tirada badan oo la leeyahay wixii buulamareer ka dhacay oo kale ayay geesteen ciidankii dhammaay maantana ayaan maqlaynaa in loo watay sidii askartii yuwandheeska oo kale madaxweynaha waxaan leeyahay si fiican ciyaarta isaga baandhay caynaha haweeney ay ugu qoran tahay waxa ay leedahay allaahu akbar alle ayaa ku mahadsan oo guuleeyey addoommadiisa mujaahidiinta ah howlgalkii xalay ka dhacay kaxda waxa uu cibriqaadasho u yahay madaxda gaalada kuwaasoo wilaayaadka islaamiga ah duulaanka kusoo qaaday iyaga oo dadka niyadda ugu dhisaya inay shabaab leynayaan balse allah ayaa garab taagan geesiyaasha islaamka waxaan halkan ka leeyahay murtad xasan sheikh iyo dabadhilfyadiisa murtadiinta ah maxaad ka dhaxasheen duulaanada aad wadaan oo aan niyadjab ka ahayn alla ayaa ku mahadsan allahaasoo jabiyey cadowgiisa una hiliyey geesiyaasha islaamka saciid taraafiko waxa uu leeyahay xalay waxaan jiiftay anigoo ka murugaysan weerarkii xeerajalmalka shalay ka dhacay markaan toban daqiiqa sii hurdayeyna kaxda ayayba argagixisadii ka buskucisay waxaan aaminsanahay in laamaha ammaanka iyo madaxda ay wax badan ka qaldan yihiin umu juweyriyo waxa ay leedahay waxaan ku faraxsanahay wixii ku dhacay murtadiinta xaafadda suuqleyf ayaan ka maqlayey waana ku faraxsanaa inta ay xabaddu ku socotay waxaan ku ducaysanayay inay xabaddu saacad socoto mujaahidiintana uu alla badbaadiyo jaamac waxa uu leeyahay mujaahidiinta way guulaysanayaan xalay haddaan qora hayse lahaa qodayda ayaan ka geli lahaa xamaasadda i qaaday darteed macow towxiid qof ay ugu qoran tahay waxa uu leeyahay al-shabaab gooni uma jecli waxaan nacbahay dowladda iyo gaalada ilaahay waxaan ka baryayaa in al-shabaab uu guusha siiyo al-shabaab waa dad maamul yaqaano oo meel iyo nidaam loogu soo hagaaga leh laakiin meeshan dadka lagu dhacayo dumarka lagu kufsanayo faaxisho oo dhanna ay ku dhan tahay wax loo dulqaadan kara ma ahan sidoo kale waxaa jira dad codod noo soo duubay oo iyaguna ka aragti dhibtay weerarkii xalay ka dhacay saldhigga degmada kaxda ee magaalada muqdisho assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aragtidayda haddii aan ka dhiibto marka hore weerarkii xalayto mujaahidiintu ku qaadeen kaxda marka hore waxaan salaamayaa mujaahidiinta iyo walaalaha warbaahinta dhammaan meel ay joogaanba marka labaad aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa waana ku faraxsannahay ilaahayga khaaliqaahina ha guuleeyo cadowgu intuu halkaa kusii fooraro in la dabamareeyo oo xagga dambe laga fogtahay aad bay u wanaagsan tahay aad bay u wanaagsan tahay in la dabamareeyayahi dhabarjebin adagna lagu sameeyo horay iyo gadaalba ha ka naxo biidnillaahi waana xeelad wanaagsan aad iyo aad bayna ugu mahadsan yihiin ragga qorshahaas degay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu allaahu akbar allaahu akbar haddaan aragtiday ka dhiibto weerarkii xalay ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen degmada kaxda ee gobolka banaadir weerarku wuxuu ahaa camaliye isishaagii uu ku bilaabtay durbaaba afarta dhinac waxaa ku soo waray ciidamada mujaahidiinta gebi ahaanba waxay gacantay ku dhigeen saldhigga ciidanka murtadiinta degmada kaxda marka ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan waana faraxsanahay faraxdeena lama soo koobi karo ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadsan
bismillaahi raxmaani iraxiim haddii aan aragtiday kadhiibada mujaahidiinta xalay weerartii magaalada muqdisho maliba dhawar jabanga taha cadowga muslimiinta mayba eed dhacda yaable aan ka dhiidayn xaafadda dagaalka laka qaaday dad maxaabiis ahaan dadan haysadan inyo maxaabiis ahaan mujaahidiinta ka galan galan taasna may leero koreehe guulwiin oo hahuuhiyen mujaahidiinta yooga furden dad oo muslimiinga muwaaxidiinga lakahaysaday gardoro oo dadkii haysadana geega maxaabiise lahay qaarshoo la dhamaay qaarshoo dhaawace taasna may baa obso horle ka beerase ama ka abuurase murtadiintii kafaana jaran inionay deegaanada shareeca islaamka laga maamulo weeraraan lahay waa may baa la ero korehe waxyaaba iyo baraha bulshada dadka kamarin habaabiyaayan inionay meelo ku basanta oo laslahaysada magaalada muqdisho dhina ku haysata xarakatu shabaab dhinina murtadiinta ku haysan oo xalano lahan ku taliyo murtadiinta oo xalano lahan ku taliyo marka may dheera korehan guulwiin oo la diiran mujaahidiinta taasna mayba hajiidaas ahan dad badan oo ku fadhi jihaadka inionahay ankahan waayo cadowga xuduntiisa marboolka dagaalamay dhabar jabwin hatan xasan baktan anrukuuc maybuaha walaayuusa xalay bandhikaay oo sawiradiisaas ka sawiray oo xalana laanku dhiibin iniyoona imeyle ku baabaa doonaan wajazaakum allahu khayran waaquulu qowli hada wastaqfirulah li walakum يا فارسا عفى القعود منعما ورأى الجهاد حياته فتقدما وفضى الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما
ولعت سرايا المجد ليثا ماجدا يا كم تمطى عزمه وتقدما
waa hagaag magaalada muqdisho bulshada ku dhaqan aad ayay weerarkan maanta u hadalhayaan waxaan idinku duwayaa mid ka mid ah dhegaystayaasha caasimada asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu awalan waan salaamayaa dhammaan bahda idaacadda islaamiga ee alfurqaan magacaygu waa khaalid waxaan rabaa xalay waxaan dagaalka xalay ka dhacay kaxda in waxaa weeyaan wixii faahfaahintiisa eh, ama hadalhayntiisa maanta sida loo hadalhayo iyo waxaa weeyaan sida uu u dhacay horta xalay dagaalkii kaxda ka dhacay dagaal wuxuu ahaa khasaarihiisa wata wuxuu ahaa dagaal khasaaro badan waxaa weeyaan meeshii lagu soo gaarsiiyey ciidamada joogay waxay lagu weeraray waxaa weeyaan camrida isjaadiga iyaday sidaa tahay hadalhaanteeda saaki aad iyo aad baa loo hadalhayaayo leanna maxaa yeelay hadalhaantiisa way badanaysaa ee xarid caddaas iyada dhacday waxaa kasii horreysay ayagoo la keenay oo daraad qaraxi ahaa lagu beegsaday waxaa weeyaane xarjarmalka ama irka xarana agaarkiisa lagu beegsaday ahayd wixii meesha iyada dam looga siiyey amniga magaalada waxaa weeyaan inuu hadda sii dhega iska daay faraha ayuuba ka sii baxayaa waxaa weeyaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxay meesha ku hayaan waa tacsi jeedo meesha iyada joogaan waxaa ifka xalnee xarada waxaa weeyaan xarada xalana dhexdeeda ay kasoo qaylinayaan wax ka sheegayaan mooyaane iyo tacsi joogta meesha ku hayaan mooyaane meeshaan horta waxba kama jiraan waxaa weye wax la yidhaahda amni oo meeshaan amniga horta magaalada dowladda way ku fashilantay boqolkiiba boqol dagaalkaas maanta waxaa weeyaan dagaalka la dhihi karo waxaa weeyaan dagaalada dagaalada soo socday wuxuu kamid yahay horta dagaalada soo socday ee maalmahan dad soo jiitamahayay ee harakada sii laba laaftay mujaahidiin sii laba laabeen bay kamid tahay sidaa awgeed waxaa weeyaan dhakiisa hadda amni magaalada sugnay amniga farahu magaalada kasii baxaya hadaladoodii ayaaba waxaa weeyaan uga sii darahaya ciidankaas hadda maanta ciidan waxaa weeyaan amni sugahaya layiri meel kasta magaalada lagu daadiyey alxamdulilah hadda ayaga taargada ayaga hadda hal rumay hadlaan raacay waxaa weeyaan toban iyo sagaal dhaawac waxaa weeyaan dhimashadooda meesha ugu badanna waa ayaga iyo in ka badan inta waa sii ziyaadaysaa dhaawac waxaa weeyaan hadda tiradii waa sii socoto alxaynta ay sii faafiyada sii socoto waxaa weeyaan waxa lagu laayay boyfnet ayaa u badan waxa waa kuwa amniga loo dhiibay magaalada amniga ayaan ugu saaxna leeyihin waa tan kale waxaa weeyaan een, dhaawac iyo dhimashada ka dhexaysa ayagaa maanta u khasaaro badan oo iyaga u baxaysa marka waxaa weeyaan waxaan leenahay amni magaalo ma jira amni magaaladana sugay inuu sii kasii faraha kasii baxo mooyaane dowladdana way ku fashilantay taas iyada marka hadalhayntiisna waa si waxaa weeya saaki aan caadi ahayn baa magaalada looga hadlaya lianna xalay lix saac ilaa baaraha waqti dambe iyaday tahay ee la xiriirsaada lagu dhuftay magaalada bartankeeda meel kale ma ahan gobol gees ma ahan bartankii magaalada ay lahaayeen waxaa weeyaan waxaa waxaa weeyaan waa amnigeeda la sugay weeyaan
نصر يجلجل في الفضاء تحتما ورضيت يا صاحي بهمة ماجد تسمو تبارز في السماء الأنجما
waa tahay markan istuudiyaha waxaa soo galay cabdulaahi yaasiin jaamac iyo cabdifataax aan ku horeeyo cabdulaahi cabdulaahi muxuu ka dhigan yahay weerarkii kaxda ee cagta lagu mariyey xarumaha dowladda federaalka xaqiiqdii in saldhigyadii iyo farsimihii caasimadda inta la weeraro ciidamadii joogay laga dhigo wax la laayo iyo wax cararay iyo wax la qabtay oo raggii cadaawadu ka dhexaysay u gacan galay dhaawac iyo niyijab weyn ayay ku abuureysaa askarta iyo xubnaha kale ee dowladda federaalka ah ciidamada kale ee saldhigyada iyo kontaroolada jooga ayay arrintani waxay u direysaa fariin ah in ay dariiqa aayaxumada ah mari doonaan haddii aanay eh, shaqada isaga tegin oo danahooda kale aysan iska raacan falkan hadda xarakada shabaabul mujaahidiin xalay ay ku kacday ee ay ku burburisay saldhiggii degmada kaxda ee magaalada muqdisho askartii joogtana uga dhigtay wax la laayey iyo wax dhaawacmay iyo wax cararay waxa uu baqdin gelinayaa wasiirada iyo xildhibaanada iyo saraakiisha kale ee dowladda federaalka ah maxaa yeelay meel ninkii ilaalada hayay ama raggii ilaalada hayay eh, lagu laynayo qaarna la qafaalanayo maxaad u malaynaysaa eh, rag hoteelo ku jira oo maaragtay sacabooley ah soo cambuulo carab saaran noqon maayaan dhibka ugu daran ee dowladda federaalka haysta waxa weeye in xarakada shabaabul mujaahidiin looga bartay in askarta ay qabato oo dagaalada ay ku qafaasho ay muuqaalo ka duubto dabadeedna ay baahiso iyagoo fariimo u diraya askartii ay kasoo tageen eh, ka hadlaya qaabkii loo laayey qaabkii loo qabtay islamarkaasina weerar afka ah ku qaadaya madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud gurguurte iyo saraakiisha kale ee asiga gacanyareeyaashiisa oo ay ku tilmaamayaan in aanay istiraatiijiyada ciidanka iyo dagaalka toona waxba ka oqoonin iyadoo la ogyahay in madaxweynuhu uu ahaa jiray macalin iskuol sida muuqata xarakada shabaab almujaahidiin waxay sii dardargelinaysaa weerarada muqdisho ay ka geysanayso ay cagta ku marinayso saldhigyada ciidamadana ay ku qafaalanayso waxaan la soconaa in muddo aan aada u sii fogeyn ay soo bandhigtay muuqaal ay ka duubtay xero ciidan oo ku tiilay degmada yaaqshid ee magaalada muqdisho halkaasoo ay cagta marisay askartina ay ka dhigtay wax ay dishay iyo wax ay dhaawacday askari kamid ahayna asigoo hadlaya ayayba soo bandhigtay waxyaabaha ka dhala kara weeraradan kusii xoogeysanaya caasimadda ee cagmarinta ah ee xarakada shabaab almujaahidiin ay geysanayso waxaa kamid a buuq iyo mucaaradad siyaasadeed oo uu la kulmo madaxweynaha dowladda federaalk oo la xiriira in caasimadii uu dayacay ciidamadii joogayna uu u daadgureeyey duulaan gobollo kale oo aan dan muhiim ahi uga xirayn dowladda federaalk ah caasimadii ka muhiimsaneed ee madaxda kala duwan ay ku nooleed ee dowladda federaalk oo dhaqaalaha kasoo xarooda ku tiirsaneedna ay dayacan tahay oo xarakada shabaab almujaahidiin wixii ay doontay ay ka samaysanayso oo ciday doontay ay ku dilayso oo ciidamadeedu ay dharaartii weeraro ka fulinayaan iska daa habeenkii waxaan la soconaa dhowaan in weeraro ay ka dhaceen gudaha magaalada muqdisho weerarkii ka dhacay ceymiskoo kale waxaan la soconaa in dharaar cad lagu qaaday ciidamada waxaa kaloo la soconaa in xarakada shabaab almujaahidiin muqdisho gudaheeda inta askar ku disho qoryo ay ka furanayso xilli maalin cad ah ninka duhurkii magaalo inta askar ku dilay qoryahoodina qaadanaya micnaheedu waxaa weeye in shacabka aanay wax colaadihii kala dhexayn oo ay raalli ka yihiin falka uu samaynayo arrintaasna fariin kale ay u diraysaa dowladda federaalka ah oo ah inay meesha qori caaradii ku joogtay ee rabitaan aan looga haynin waxaanu ognahay in ciidamada amniga caasimadda lagu wareejiyey aanay lahayn khibrad iyo xeel dagaal oo ku filan toona waxay ahaayeen dhallinyaro baahi looga faa'iidaystay oo la aruuriyey oo la geeyey dalka uganda qarashka tababarkoodana ay bixisay dowladda imaaraadka saddex bilooda lasoo tababaray booliis militara tihiin baa la yiri caasimadana idinka laydinku wareejinayaa baa lagu yiri waxa laga dhaxlayna waxa weeyaan in iyagii la laayo oo maaragtay isheeg kontarooladii iyo saldhigyadii lagu beegsado qaarkoodna ee nolosha lagu qabto ciidamadii kale badankood waxaan ognahay madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud in uu u daadgureeyey gobolada galguduud iyo shabeellaha dhexe marka dowladda federaalka dhibaatooyinkasta waxaa kamid a hadday meel isugu soo aruurto dhib baa hayst oo dhulka ay joogtaa soo koobmaya tusaale hadday tiraahdo muqdisho ayaan difaacanaya oo ay muqdisho ciidamadeeda isugu keento xarakada shabaab almujaahidiin caasimadday soo xabad saarinaysaa oo ay soo kulaalaysaa haddii ay isbaahiso oo ay meelo kale ku duusho sida sanadkii horeba ay samaysay iminkana weli ay wado oo dhanka gobolka shabeellaha dhexe iyo dhanka gobolka hiiraan iyo dhanka gobolka galguduud deegaana kamid ay ku duushayna gadaashooda laga adeeganaya oo caasimadii ayay soo weeraraysaa xarakada shabaab almujaahidiin oo difaacyadii ciidamadii burburinaysaa oo saldhigyadii gubaysaa oo maxaabiista dadka muslimiinta ee u xirxirnaa dowladda federaalk ay sii deynaysaa oo xalay oo u dambeysay waxaan la soconnaa in dad badan ee xorriyaddooda ay heleen kuwaas oo ay hubanti tahay in xilligan ay u ducaynayaan xarakada shabaab almujaahidiin
سيفا ملهما ما غرني إن قال منهم قائل إن المجاهد في البرية أجرما سأظل يا قومي واتهي مركان أنسيو عبد الفتاح cabdifataax dowladda federaalk waxay ballan qaaday inay sugayso ammaanka muqdisho shalay oo u dambeysay ra-iisul wasaaraha ayaa kulan xasaasi ah qabtay haddana sidan ayay weerarada u dhacayaan maxaad soo akhrisay oo arrintan lagu micneeyey aad baad u mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi waa sax shalay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre waxa uu kulan aan caadi ahayn uu isugu yeeray maamulka gobolka banaadir iyo laamaha ammaanka ee magaalada muqdisho kadib markii uu dhacay weerarkii cuslaa ee ifka xalan lagula beegsaday ciidamadan boliis minatario la yiraahdo iyo xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyadoo dowladda federaalka ay walwal badan ka muujinaysay magaalada muqdisho iyo xaaladeeda laakiin mar walbo ay wax dhacaanba dowladdu waxay sheegaysay in ay dadaal wado shalay iyo dorar xukuumaddu waxay sheegtay in la xaqiijiyey ammaanka magaalada muqdisho shalay oo kale warbaahinta dowladda federaalku waxay soo daabacaysay in ciidamo dheeraad ah ee lagu soo kordhiyey kuwa caasimadda habeenkii xalayna waxaa dhacay weeraradaas kaxda iyo kuwii la midka ahaa walow uu ugu baaxad weynaa weerarka kaxda arintan marka dhinacyo kala duwan marka laga eego cabdisamed waxay u laabanaysaa dagaalkan xasan sheekh maxamuud uu ku dhawaaqay markii la doortay kadib bishii mey sanadkii lasoo dhaafay xasan dowladda mareykanka gaar ahaan safaaradaha waa tii xoguhu ay sheegayeen inay isla wadeen dagaalkan iyo qaabkiisa iyo arrimaha isbedelka bixitaanka atmis iyo waxyaabaha la xiriira xagga dhaqaalaha logistikada wax badan dabcan inay isbedelayaan dagaalka soomaaliya maadaama dagaallo ay ka socdaan caalamka intiisa kale gaar ahaan wadanka ukraine waxaa jiray marka dowladda federaalka in ay samaysay guddi ammaanka qaabilsan oo xuseen macalim iyo ay ka mid ahaayeen iyo rag kale oo badan in daraasad la sameeyey waxaa dowladda federaalka iyo guddigeedu ay isla garteen xilligaas haddii ay dhacayso in xarakada mujaahidiinta al-shabaab la weeraro deegaanada qaar in magaalada muqdisho ay u baahanayso in xal loo helo ammaankeeda maadaama ay si joogto ah uga howlgalaan ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayna dhici karto haddii dagaaladu ay sii xoogeystaan in magaalada muqdisho dhibaatooyin waaweyn oo aan la mahadin ay dowladda federaalku ay kasoo gaaraan codsigii marka ee dowladda federaalku ay gudbisatay wuxuu ahaa in magaalada loo helo ciidamo dheeraad ah oo suga ammaanka waxay dalbatay ciidamo shisheeye oo booliis ah oo ka tirsan kuwa atmis waxaa loo sheegay inaysan suuragal ahayn laakiin ay la yimaadaan ciidamo soomaali ah waxaa aada loo lafaguray ciidankaasi iyo nooca laga dhigi karayo ma b sta ayaa laga soo bixiyaa ma booliiska ayaa gooni loo soo jaraa gaar ahaan ciidan la oran doono magaalada muqdisho ammaankeeda ayay sugayaan maadaama kala shaki fara badan uu ka dhex jiro dowladda federaalka waxaa guddigu ay dalbadeen in ciidamo cusub la raadiyo waa tii askar la uruuriyey dhalinyaro isugu jirtay kuwa magaalada muqdisho xaafadaheeda laga soo ururiyey kuwa laga keenay meelaha darbijiifka kuwa gobolada qaar ee dowladda federaalku ay kasoo keentay intiiba waa tii uganda lagu soo tababaray waxaa laga ballan qaaday ee dowladda federaalk oo mareykanka uu u dhameeyey in mushaaraadkaasi ay bixinayaan imaaraadka carabta si ammaanka ay u adkeeyaan oo askar daacada ay u noqdaanna shan boqoloo dolar in la siinayo mushaar ah bishii bishii ugu horeysay ayaa lacag la siiyey taasoo weliba qeybo ka mid ah ee canshuur ahaan looga jirtay ciidanka wixii ka dambeeyeyna imaaraadka iyo dowladda federaalka madmadow ayaa soo kala dhex galay lacagtiina meesha waa ay ka baxday marka dowladdu waxay ku tashanaysay ciidankaas haddii magaalada muqdisho lagu wareejiyo oo isgoosyada iyo xarumaha la dejiyo in wax culays ah aanu u iman karin ciidankaas weliba waxaad ogtahay cabdisamed in loo sameeyey xayeysiin badan madaxweynaha dowladda federaalka ilaa afar khudbo shan khudbadood ayuu ku ammaanay dad dowladda ka tirsan ayaa usbuucyo dhan sheegayay in ciidankan oo kale weli aanan la arag ammaanka ay aada ugu fiican yihiin tababarkooda iyo baaritaankooda uu aada u sareeyo xayeysiintaasi kadibna waxaa dhacday in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay beegsi ku bilowdo ciidankan ee boliis minitario ee loo bixiyey waxaa lagu beegsaday meelo badan weerarada lagu beegsaday waxay isugu jireen kuwa ikhtiyaallo ah oo askari askari loo dilayay kuwa xeryahooda lagu weerarayay iyo kuwa qaraxyo ah intaba waxaa ka mid ah weeraradii ciidankaasi ee boliis minitario sida gaarka ah loogu beegsaday kii shalay ugu dambeeyey ee ka dhacay agaarka ifka xalan wuxuu ahaa weerar istishaadiyo ah askar ka badan ee labaatan ay halkaasi ku dhimatay iyo xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir sidoo kale waxaa jiray weerar ka dhacay duleedka degmada dayniile waxaa kaloo jiray weerar isna xasmin ahaa oo kuwaas la mid ahaa oo ka dhacay degmada hiliwaa qeybo ka mid ah weerarkaas oo xataa maxaabiis ay ku soo qabteen militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala magaalada muqdisho waxaana jiray muuqaallo ay kasoo saartay oo itasoo itaabsi ah mu-asasada alkataa'ib gaar ahaan kanaalka ee wararka qaabilsan intaa waxaa dheer ee bangaariyada oo kale waxaa ka dhacay weerar isna ee ciidankan si gaar ah loogu beegsaday oo askar badan looga dilay marka natiijadu waxay noqotay hadda oo xasan sheekh uu ku sugan yahay magaalada dhuusamareeb islamarkaana uu ku fakarayay in magaalada muqdisho ay nabad ahaaneyso oo dowlada federaalku wax weeraro ah aanay la kulmin ayuu dhacay weerarkan lagu soo afjaray xeryo iyo saldhigyo waaweyn oo dowlada federaalku ay ku lahayd degmada kaxda weliba kaxda waxaad la socotaa meel geesa ayay xigtaa aad baa loo xoojiyey saldhigeeda iyo ciidamadeeda maadaama sanad ka hor weerar saan oo kale ah lagu qaaday oo istishaadiyo ay la socotay oo xeryo dhan cagta lagu mariyey markaas wixii ka dambeeyey aad baa loo xoojiyey iyadoo saas ay tahayna xalay cagta ayaa la mariyey xeradii wixii markaa meesha ku jirayna waxay noqdeen wax firxada wax nolosha lagu qabto iyo wax ku dhinta xerada ayay u qaybsameen marka cabdisamed dadka falanqeeya ammaanka iyo siyaasadda iyo aad baa loo daneynayaa maalmahan magaalada muqdisho isha ayaa lagu hayaa walwal fara badan ayaa la muujinayaa xildhibaanada iyo siyaasiyiinta markay hadlaan mar walba waxay leeyihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab lama dhayalsan karayo madaxda waa inay xaqiiqda u sheegaan ciidamadooda waa inay bulshada xaqiiqda ay u sheegaan wararka laga sheegayo warbaahinta waxyaabo ka halis badan ayaa ka socda ama la fili karaya in ay dowlada federaalku ku dhacaan qaar kale waxay leeyihiin xasan sheekh maxamuud ma aha nin jenaraal ah ma aha nin ciidanka arrimihiisa u tababartay ha iska daayo socdaalka faraha badan ha yareeyo ha ka tago magaalada dhuusamareeb wadkiisa ayuu doontay tafaasiishaas ayay bixinayaan dadka inta badan ammaanka iyo siyaasada dowlada federaalka falanqeynaya ilaa iyo hadda xasan lagama hayo wax tacsi ah oo ku aadan weerarkii habeenkii xalay ka dhacay degmada kaxda ee magaalada muqdisho weerarkaas oo sida haddaba dhegeystayaasha aragtidooda ay ku bixiyeen laga dareemayay gobolka banaadir oo dhan dugta istishaadiyadana meelo aada u fara badan ayaa laga maqlayay weerarkan marka waxaa kale oo uu ku su-aadaya iyadoo dowlada federaalka azamaad fara badan ay haystaan waxaa ugu weyn ballanqaadyo fara badan oo dowlado shisheeye ay ka lahayd oo dhicisoobay waxaa ka mid ahaa tusaale ahaan shirar xasan sheekh lacago ay uga baxeen oo ismaaciil cumar geelle iyo abi axmed iyo william ruto uu kula qaatay mar uganda madaxweynaha museveni ayaa martigeliyey mar wuxuu ka dhacay magaalada muqdisho marar kale wuxuu u safray etoobiya marar kale wuxuu tegay jabuuti wixii kasoo baxay qodobadii lagu heshiiyey wixii oo dhan waxay noqdeen hal bacaad lagu lisay etoobiya oo kale horey waxaan u sheegnay in taliyahooda ciidanka abi axmed ay warqad usoo direen xasan sheekh iyo taliyihiisa ciidanka iyagoo u sheegaya in aysan diyaar u ahayn xaaliyan ballantii ay ka qaadeen inay fuliyaan oo ahayd inay ciidamo dheeraada usoo diraan iyada oo la ogyahay in ciidanka atmis hadda saddex kun oo askari ay isku diyaarinayaan inay ka baxaan deegaano kamid a meelaha ay ka joogaan wadanka soomaaliya oo aadan barre ducaale aad maqlaysay inuu yiri danteenan u joognaa ciidamadeenana bisha sanadka soo socda bisha ugu dambeysa december waan la baxaynaa marka dhinac dowladihii afrikaanka ahaa gaar ahaan xabashidoo kale oo ay ka weysay ciidankii dheeraadka ahaa ee ay usoo diri lahaayeen waa qodob si gaara walwal ugu haya dowlada federaalka qodobka kale walwalka xoogan ku haya waxauu yahay atmis oo baxaysa iyada oo hubanti ay tahay sida ay sheegayaan dadka falanqeeya ammaanka iyo siyaasada in ciidamada dowlada federaalku aanay buuxin karin askartaasi meelaha ay ka baxayaan maxaa yeelay bay leeyihiin hadda ayayba meelihii ay joogeen ay xajisan la-yihiin oo magaalada muqdisho waxaan ay ka dhacayaan oo saatan loogu weeraraya askarta dowlada federaalka ah qaar ka mid a falanqeeyaashu waxay aaminsan yihiin in dowlada federaalka qaabka iyo tasarufka ay sameynayso waqtigan uu u muuqanayo dad waqti loo qabtay oo saacado loo fiirinayo wax macquul ah iyo wax aan macquul ahayn intaba dowlada federaalku way isku dhex wadaa iyadoo aanan ka fakarayn radulficliga saameynta iyo natiijada ka iman karaysa waxaana ugu wacan dowladaha shisheeye ee deeqaha ama dhaqaalaha siin jiray reer yurub iyo mareykanka oo u sheegay in atmis ay baxayso oo waqti kooban iyo fursad kooban ay haysato dowladda federaalka ah maadaama wax dan ah aanay xilligan ugu jirin ee reer galbeedka in ay dhaqaale fara badan kusii bixiyaan in ay nafafta askartooda ay kusii baaba-aan wadanka soomaaliya kadib markii shan iyo toban sannadood oo xiriir ah ay soomaaliya duulaan ku joogeen wax natiijo ana ay ka keeni waayeen marar badan cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa ka mid a siyaasiyiin kaloo muqdisho jooga ayaa ka mid a xildhibaanada ayaa ku jira waxay sheegeen haddii laga adkaado in ay diyaaradaha garbaha ka qabsan doonaan sida afghanistan oo kale ra-iisul wasaaraha shalay oo ugu dambeysay wuxuu yidhi xaaladii ugu xumeyd ayaan maraynaa haddii gobolka galguduudna laga adkaado meel dambe oo ciidamadeennu ay ku hakanayaan ma jirto taas micnaheedu wuxuu yahay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab way soo dabagelayaan mana istaagayaan haddii ay soo jabaan ciidamadeenna marka runtii falanqeeyaasha dhinacaas ayay ka eegayaan ilaa iyo haddana weerarkan ka dhacay kaxda habeenkii xalay aad baa loola yaaban yahay meel walba aad baa loo hadalhayaa warbaahinadu aad bay uga hadlayaan wuxuu noqday khabar iyo war lagu tartamayo oo canaawinta kore warbaahinada u saaran ayuu noqday xataa tafaasiisha warbaahinadoo dhan way sheegayaan in maxaabiis lasoo qabtay ciidankii lagu talagalay ammaanka inay sugaan ayaa iyagii oo nool gacanta lagu soo dhigayaa oo lasoo ma aragtay kaxeynaya maxaabiistii dowladda federaalk u xirneyd oo la sii deynayaa marka runtii aad baa loo hadalhayaa cabdisamed العزم ينطق في الورى مترنما إذ ضج سقع من أراضي أمتي سارت له روحي وجادت بالدماء يا فارسا عفى القعود منعما منعما وقلبي هذا حياته فتقدما رفض الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما qaybaha dambe ayaan markaan isla soo gaarnay haddaan dulmar guud idinkugu sameeyo dagaaladii iyo howlgalladii ugu dambeeyey oo mujaahidiinta ay ka fuliyeen meelaha ka baxsan magaalada muqdisho aan ku bilaabo gobolka baay xalay weerar ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo gaar ahaan xaafada buula jameeca oo magaaladaas waxay ku dileen laba askari oo kamid a ciidamada maamulka koonfur galbeed midi waxaa lagu magacaabaa cali waaro halka kan kalena uu ahaa cabdi nishow labadaasi askari waxaa laga furtay qoryo iyo booshkooda dhanka kale magaalada beled xaawo xalay waxaa ka dhacay weerar ay ciidamada mujaahidiinta gurigiisa kula eegteen gudoomiye ku-xigeenka magaaladaasi ugu magacaaban dowladda federaalka ciidamada mujaahidiinta ayaa sidoo kale gobolka gadow xalay waxa ay weerar ku qaadeen xero ciidamada dowladda federaalk ay kaga sugan yihiin xerada baraxow ee degmada baardheere dhanka galgaduud mujaahidiinta maanta ayaa weerar kamina waxay u dhigeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo marayay duleedka degmada wabxo waxaana weerarkaas dhabagalka ah lagu dilay saddex askari dhanka shabeellaha hoose howlgal mujaahidiinta maanta ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooya waxay ku dileen askari dharcad ah kaasoo ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalk waxaana lagu magacaabi jiray cabdulaahi sidow dhanka kenya gaar ahaan tana river howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen duleedka magaalada gamba ee gobolka tanariva ee dalka kenya waxay ku dileen laba nin oo kirishtaan kenyaati ah سأظل يا قومي أتوب لمقصدي حتى أنال به الشهادة مسلما جيش من الرحمن بورك خطوه منه الصليب قد انثنى واستسلما ساروا يدكون الصعاب بعزمهم يشيدون النصر يخفق في السماء سارت كتائبهم وفي خطواتنا نصر يجلجل في الفضاء تحتما ورضيت يا صاحي بهمة ماجد تسمو تبارز في السماء gunta iyo gabagabadiisa barnaamijka ayaan isla soo gaarnay muddooyinkii iyo maalmihii lasoo dhaafay waxaa aada u sii kordhayay madaxda iyo mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalk iyo sidoo kale siyaasiyiinta walaaca daran ka muujinaya xaaladda ay ku sugan tahay dowladda federaalk haddaba dadkaasi waxaa ka mid ah cabdiweli gaas oo ahaa ra-iisul wasaarihii dowladdii shariif waxaa inoo haya maxamed amiin cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynihii hore ee maamulka puntland islamarkaana soo noqday ra-iisul wasaarihii dowladdii kumeel gaarka wasiirkii qorsheynta ee dowladdaas ahna muwaadin haysta dhalashada dalka maraykanka ayaa su-aal laga weydiiyey war uu dhowaan ka sheegay shir ka dhacay magaalada colombos ee dalka maraykanka kaasi oo ahaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay marayso xilligii ay ugu awoodo badnayd gaas oo la hadlay war fidyaanka ayaa sababeeyey sababta uu hadalkaasi u yidhi wuxuuna tusaale ka soo qaatay habka maamul ee xarakada sida ay militarigeedu u maareeyeen dagaaladii socday muddooyinkii lasoo dhaafay gaas ayaa waxa uu isbarbardhig ku sameeyey xilligii talada dowladda federaalka ay hayeen isaga iyo shariif sheekh axmed iyo hadda oo uu xasan sheekh kursiga ku fadhiyo waxa uu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay maanta ka daran tahay sidii hore waxa uu ku tilmaamay dowlad dowlad kale ka barbardhisan sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gaareen heer ay xeryaha dowladda federaalka inta ay galaan laayaan ciidamada kadibna ka gurtaan hubka iyo gaadiidka oo dhan adeer waxaa ku samaynayaa al-shabaab muddo ayay soo dhismeeyeen waxay noqonayeen more sophisticated marka anigu aan joogo laba kun iyo koo iyo tobankii iyo labiyo tobankii aan ra-isul wasaaraha ahaa sida maanta ay u sophisticate uma ahayn marka waa baral government waa dowlad dowladdii ka dhinacisan awood bay samaysteen waad ogeed hadda maalin dhoweeda oo ciidamada ay la dagaalamayeen meelaha qaar runtiga yimaadaan ay ciidan dhan inta baabi'iyaan bay baabuur badan iyo iyo iyo qalab badan ay la wareegayeen heerka maysan ahaan jir saa ma ahaan jira shabaabku cabdiweli gaas ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay shir ka dhacay magaalada colombos ee dalka maraykanka ka sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka awood badan tahay xilliyadii hore kuna guulaysatay inay bulshada ka dhaadhiciso mabda'a diineed ee ay ku dagaalamayso
the main threat oo securityga maanta laga hadlo waa shabaab waxaa rabaa marka inaan sheego shabaab xoog buu leeyahay maanta they are strong and they were stronger and more sophisticated by the day way ilaa intay jireen abuurmeen ilaa hadda maanta ugu xoog badan yihiin realityga in la sheego waay shabaab dhul badan bay joogaan so they getting militarily stronger they getting more sophisticated and they make more money than the government now another issue big issue waxaa waaye they have a very appealing narrative narrative waxay leeyihiin ay ka gadeen dhallinyaradeenii and there is no counter narrativena ma jiro gaas oo keliya ma ahan dadka qaba in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay marayso marxalad dahabi ah balse waxaa fikirkan la mid ah qaba hay-adaha daraasaadka sameeya ee ku foogan arrimaha soomaaliya
فارسا عفى القعود منعما ورأى الجهاد حياته فتقدما وفضى الخنوع بذلة حتى غدا
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamij gaar ah oo aan maanta idinkugu soo gudbinay weeraro iyo howlgallo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen magaalada muqdisho iyo duleedkeeda
تغفر بها ذنبي وترضى بها عني وتضحك بها مني اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى يا المجد ليثا ماجدا يا كم تمطى عزمه وتقدما طوبى يا أم الشهيد فارسا طوبى لمن بدماه ذا دعني الحمى